bismillahi raxmaani raxiim haaruun waa maxadsan tahay marka koowaad marka xiga haa waa xaqiiq uu yimid magaalada kismaayo nabad buuna ku jooga alxamdulilah
sidee buu ku yimid
safar xagga badda uu ku yimid oo maalin laba maalin qaatay buu ku yimid waa gartay maxaa faahfaahintaad nooga sheegi kartaa meesha uu hadda ku sugan yahay iyo qorshihiisa
qorshaha iyo wixii dambe dee isaga isaga iyo dhibaato badan uu soo maray shan bilood oo sharci darro ah ayuu ugu jiray gacanta dowladda federaalka soomaaliyeed marka haddan buu yimid kolley wixii faahfaahin oo wixii dhibaato uu maray iyo wax alla wixii uu maray isagaa faahfaahin doonaan fursadu siinaynaa isagaa fursaddaas leh laakiin waxaan ku xaqiijinayaa inuu nabad ku yimid oo uu kismaayo uu joogo magarate waa gartay maamulka jubbaland muxuu kala socday sidii uu ku soo baxsaday cabdirashiid janan
intaan ognahay shan bilood sharci darra ayuu ku jiray haddana ilaahay baa kasoo bixiyey gacanta dulmiga ah marka intaanu kala soconay waxaa weeye inuu soo baxsaday oo uu yimid hadda kismaayona joogo waa gartay su-aasha dad badan isweydiinayaane maskaxdooda ku jirta waxa weeyaan cabdirashiid miyuu soo baxsaday mise maxaan ku idhaahdaa qaab kale ayuu ku soo baxay maxaad nooga biirin kartaa cabdirashiid ilaahay baa kasoo bixiyey gacantii dulmiga uu ku jiray ma garata haruun
waa gartay marka waxaad wax yar nooga sheegtaa bal doonta iyo muddada ay la soo socotay iyo halka uu ka soo raacay halkaa uu ka soo raacay iyo exactly detailska kole asagaan u daynaynaa laakiin safar dheer oo xagga badda ayuu ku yimid intaas ayaan ku gaabinayaa
su-aal kaloo la isweydiinaya waxa weeyaan cabdirashiid weli miyuu yahay wasiirka amniga ee jubbaland mise waxaa xilkaasi laga qaaday markii la xiray cabdirashiid wuu yahay weli waa wasiirkii dowlad goboleedka jubbaland ee amniga meel looga qaadayna ma jirto xarigiisuna sharci darro u ahaa marka weli annaga unoo yahay wasiirkii amniga magarad waayo su-aashay ugu dambaysa in uu ka soo baxsado ama uu ka soo baxo halkii uu ku xirnaa ama lagu hayay jubbaland wax luga may ku leedahay waan ka gaabsanayaa taasi